ay tahay aib اxadiiث cilmiga caafimaadka xayثu ahbata ana النifaasa laa ystamira akara min sitaةi asaabiic oo cilmiga caafimaadku waxa uu sugay lix usbuuc wax ka badan inaanu socon dhiigga la idhaahdo damu النifaas intiisa u badanayla intaa ta wa huwa damu nifaasku kal xayd weeye waa sida xaydka oo kale manaa xagga axkaamta xaydka ayuu la mid yahay waqad samaahu nabiyu alayhi الsalaaةu wasalaam waqad sama الnabiyu alxayda nifaasa waxaa rasuulku uu ku magacaabay xaydka nifaas buu ku magacaabay oo anafisti waa kii ku yihi caaisha radi allahu canha kama fi saxiixi اbukhaari fi kitaabi اlxaj miyaad nifaastay oo macnaheedu yahay miyaad xayday culimaduna taa iskuma aanay khilaafin in dhiiggan xaydka iyo dhiigga nifaasku ay isku axkaam yihiin waa keeni ibnu qudaama raximah اllah wa xukmu الnufasaaءi xukmu اlxaa'id fi jamiici ma yaxrumu عalayha wayasquط canha laa naclamu fi hada khilaafa gabadha markaa nifaas kali waxay la xukum tahay taxayd kale wixii mamnuuckaa iyo wixii waajibaad ka dhacayaba laa naclamu fi hada khilaafan muqniga ayuu sidaa ku yidhi laakiin waxaa jira saddex masalo oo yaftariqu nifaasu fiiha can ilxayd uu nifaasku kaga duwan yahay xaydka masalada koowaad waxay tahay almarأaةu tactadu biاlxaydi la bالnifaas gabadhu xaydka waa ku ciddo tirsanaysaa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru alqur'una halkan alxaydu baa looga jeedaa sida ay ku fasireen alkhulafaaء الraashiduun wa fuqahaaء الصaxaabة kalimaة اlqur'ina luga alcarabiya ha loo isticmaalo xaydka iyo tuhriga labadaba laakiin sharciga waxay ugu soo aroortay waliba fi laxaadiid iyadoo looga jeeda waxa weeyaan bimacna alxayd marka gabadhii ahayd gabadh xaydda saddex xayd bay tirsanaysaa markaa ciddo tirsanaysa ee la furo markaa xaydka waa lagu ciddo tirsadaa dumarku waa ku ciddo tirsanaya lakiin nifaaska laguma ciddo tirsado oo dee wilaadada ayaa aya ayaa lagu ciddo tirsadaa ciddadu ay ku dhammaanaysa wulaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waa keli ilaahi subxana watacaala arrinta labaad ay ku kala duwan yihiin waa alxaydu daliilu cala albuluq duna anifaas xaydku wuxuu calaamad u yahay qaangaadhka laakiin nifaasku calaamadu ma aha waxyaabada isaga ka horeeya xamliga isaga ka horeeya ayaaba calaamado ah liannahu laa xamla ila biinzaal xamli ma jiri karo iyadoo aan qofka bini aadamka aanu biyo yeelan ta saddexaad alxaydu yakunu istibra'a liraxim xaydka waxaa lagu ogaadaa raximku inuu maran yahay bikhilaafi الnifaas laakiin nifaaska laguma ogaado oo waxaa dhici karta iyadoo waxa weeyaan weli raximkeeda waxay ku jiraan inuu yimaado damu nifaas oo inaga sheegna inay dhici kartaba iyadoo weli aan umulinba in dhiigga nifaasku uu soo bixi karo haddii fool iyo wax lamida ay jirto wakadalika haddii ay sido tow-amaan laba mataana ah marka ka hore ay umusho ayaa dhiiggii nifaasku imanaya iyadoo kii labaad ama kii saddexaad weli uu ku harhsan yahay raximkeeda marka nifaasku ma tusiyo bara'at raxim wa khuluwuhu min alxaml laakiin xaydku asal waxa waa inuu tusiyo arrintaas qaala raximah اllah kitaabu salaa salaada kitaabkii ka waramayey kani weeye salaadu luqa ahaan waa adducaa qur-aankana iyadoo bimacna ducaa waa ku soo aroortay wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum wasalli calayhim ee udcu lahum axaadiidana in badan bay ku soo aroortay allahuma salli calى ali abi awfa buuhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam gabadhii markaa ducada ka dalabtayna rasuulku waa kii ku yihi salى اllahu عalayki wacalى zawjiki sharcan salaadu waa cibaadaة ذات أقوال وأفعاal تفتتح بالتكبير وتktم بالتسليم waa عibaado hadalo iyo ficilo ka kooban oo ku bilaabanta تكبيr الlahu أكبر bay ku bilaabantaa waxaanay ku dhamaataa بالتسليم سلاamo نqصi bay ku dhamaataa baabka koowaad waxa uu kaga hadlayaa mualifku mawaaqiit الصلاة yanaa salaada waktigeeda awqaat الصلاة ayuu kaga hadlayaa wuxuu ihi marka mualifku ina الصalaaةa kanat calى اmuؤminiina kitaaba mawquuta ilaahay baa subxaana watacaala sidaa yidhi salaadu waa faral ilaahay subxaana watacaala uu waktiyeeyey faral muminiinta lagu faral yeelay oo la waktiyeeyey in markaa salaaduha ay wakti leeyihiin go-an salaadaha shantaahi waa mid ay culimadu isku waafaqsan yihiin ha iskuba khilaafaan awqaadda qaarkood taxdiidkoode culimo badan baana markaa ijmaaca soo naqlisay oo uu ka mid yahay alimaam ibnu qudaama fi lmuqni wa kadalika ibnu rushdin fi bidayat اlmujtahid qaala sheekh ibn cuthaymiin wsalaatu laa tasixu qabla alwaqti biijmaci lmuslimiin salaadi ansixi mayso iyadoo waktigeedii weli aan la gaadhin haddaad tiraa jamcintana qofka jamcinaya waktigaasi wakti buu isaga u yahay qofka shareecadu jamcu taqdiimka ay u ogoshahay waktigaasi wakti buu isaga u yahay walam yusali salaata qabla waqtiha bal waktigeedii buu tukaday awqaaddii ayaa sheekhu halkan uu kaga waramayaa salaad kasta waktigeeda wuxuu hi awalu wakti duhri salaada duhur waktigeeda u horeeya azawaal weeye oo marka qoraxdu samada bertankeeda xagga dhicitaanka ay uga leexato waa maylu shamsi min wasati الsamaaءi ilى jihati اlguruub zawaalku waa kaa waa samada bertankeeda inay uga ilato xagga ay u dhacdo wuxuu ku bilaabay mualifku salaada duhur sababta markaa salaada duhur ugu bilaabay waxay tahay lianna jibriil bada'a biha xiina ama nabiya calayhi salaatu wasalaam markii rasuulka uu tukiyey jibriil isagoo berayey awqaatu salaa sida ku sugan xadiidu jaabir fii sunani tirmidi wa gayrihi salaad duhur buu ka bilaabay marka sababta mualifku uu salaada duhur ugu bilaabay waa taa culimada qaarkoodna waxay ku bilaabaan salaada subax markay awqaatu salaa ay ka waramayaan lannahu salaada subax waa awalu salaati nahaar waa maalinta salaadaheeda ta u horeysa waana ta marka lagu bilaabo oo la idhaha waa salaada u horeysa salaada casar ay noqonayso asalaatu lwusطaa salaada dhexe ay noqonayso oo subax iyo duhur baa ka horeynaya maqrib iyo cishayna waa ka dambeynaya arrintuna waa sahl marka awqaadda laga warramayo ama duhurha laga bilaabo ama casr walihada uhi sheekh ibn cuthaymiin wاlkhaطbu fi hada sahlu yaعni sawaء bada'na bالظuhri aw bada'na bاlfajr almuhimu an nacrif alawqaat markaan awqaatu salaa ka warramayno ama duhur aynu ka bilowno ama subax aynu ka bilowno ta muhimka waa inaan awqaatu salaa aynu baranno weyaan marka qoraxdu samada bartankeeda ay ka suusho in salaada duhur waktigeedii uu soo galay axaadiid badan baa ayna tusay xadiid cabdillahi bni camr ibn caas baa ka mid ah oo muslim uu warinayo waqtu duhri ida zaalat ishamsu salaada duhur waktigeedu wuxuu soo galaa markay qoraxdu samada bartankeeda xaggaa dhicitaanka uga ilato wa kaana dillu rajuli ka tuulih oo ninkana harhkiisu uu leekaado macnaa waktigeedu markuu baxayo labadii waktiba xadiidka waa lagu sheegay awal waqti iyo akhir lwaqti ma lam yaxdur ilcasr waxaa lamida xadiidkii imaamatu jibriil xadiidu jaabir markuu jibriil rasuulka tukiyey isagoo baraya awqaat الsalaa xadiid abi muusa alashcari fi saxiixi muslim oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo nin weydiiyey waqtiyada salaada waktiyada salaada si camaliya u baraya salaada duhur wuxuu tukaday xiina zaalat الshams wاlqaa'ilu yaquul intaصfa الnahaaru aw lam yantasif wa huwa kana aclam xukunkan waa laisku waafaqsanyay mar haddii qoraxu samada bartankeeda xagga dhicitaanka ay uga ilato in waktigii salaada duhur uu soo galay waa ka mualifkuna ilawtaarka ku yihi walaa khilaafa fi dalika yuctadu bihi khilaaf la tirsadaa masaladaa kuma jiro yaعni qowl shaadi inuu jiro ayuu tilmaamaya khilaaf shaada wa akhiruhu waktiga duhurka ee u dambeeyaana waa masiru dili shay waa shayga harhkiisu inuu noqdo milahu isaga oo kale macanaa ida saara dilu kuli shayin milahu bacda zawaal marka qoraxdu ay suusho ee shay walba harhkiisu uu leekaado ayaa salaada duhur waktigeedu uu baxay waana qowlka ay ku tageen aimada badankoodu waxaana u daliila xadiidu imaamati jibriil oo maalintii labaad laba maalmood buu rasuulka u yimi maalintii hore wuxuu tukiyey salaad kasta awal waktiha maalintii labaadna salaad kasta wuxuu tukiyey fii akhiri waktiha waxaanu ku yidhi alwaqtu maa beyna haadeyn waktigii shalay aan ku tukiyey iyo waktigan maanta ku tukiyey inta u dhaxaysa ayaa salaad kasta waktigeeduu yahay marka salaa binabiyi fi lyowm aلظuhra fi اlyowm الthaani xiina kaana dilu kuli shayin milah maalintii labaad wuxuu tukiyey salaada duhur markii shay walba harhkiisu u leegaaday xadiidka cabd llaahi bnu camrna waad aragtaa wa kaana dilu الrajuli ka tuulih ma lam yaxdur alcasr qowl markaa xanafiyadu leeyihin baa jira oo daciifa oo daliil aan lahayn oo odhanaya maya ilaa shay walba harhkiisa uu ku laban laabayo duhur wuu joogaa wa hada qowl daciif mukhaalif lilaxaadiid waa qowl daciif oo axaadiida markaas khilaafsan salaada duhur iyo salaada casar wakti ay wadaagaan ma jiro oo bimacnaa duhurna la tukan karo casarna la tukan karo masalada waxaynu u keenaynaa axaadiida waxaa ku timi in salaada duhur waktigeeda u dambeeya u yahay marka shayga harhkiisu leekaado salaada casarna waktigeeda ay bilaabantaa inuu yahay marka shay walba harhkiisu leekaado marka miyuu jiraa wakti mushtaraga oo casarna la tukan karo duhurna la tukan karo casarna la tukan karo jawaabtu waa maya sida ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen ee akhir wakti duhri weeye marka shay walba harkiisuu leekaado maaha macne duhur baa markaa la bilaabi karaa duhur baa markaa laga bixi karaa lasoo gebagabayn karaa waana awal wakti duhr oo shay walba marka harkiisuu leekaado kii duhur tukanaya waa inuu ka baxo kii casar tukanayana casar hadduu doonayo waa inuu waa inuu galo weeyaan inaanay wakti ay wadaagaan aanu jirna xadiidka cabdillaahi bni camr baa u daliila maa lam taxdur اlcasr waqt الظuhri ida zaalat الshams wa kana dilu kuli shayin wa kana dilu الrajuli milah maa lam taxdur اlcasr marka iyadoo waktigii casarku weli aanu soo gelin inuu duhur dhammaanayo ayuu xadiidkaasi daliilo yahay xadiidka abu muusena waxaa ku timi uma akhra الظuhra xata kana qariiba min waqti اlcasri bilams marka waktiga duhurku uu dhammaanayo iyo waktiga casarku uu bilaabmayo ayaa ah marka shay walba harhkiisu uu leekaado ee wakti duhurna la yska wadan karo laiska sii tukan karo maca dalika casarna laba qof midna duhur uu tukanayo midna casar oo isku dhinac tukanayaan ma jiro ee kii duhur tukanayo waa inuu ka baxo marka shay walba harhkiisu uu leekaado kii casar tukanayana markaasuu bilaabi karaa waxa weeyaan salaada casar wuxuu hi mualifku si waafay izawaali marka laga reebo harkii zawaalku uu dhacay isagoo jooga waxaynu ogsoonahay qoraxdu markay soo baxdo waxaa jira har subaxeed xaggan qoraxda ay u dhacdo kaa maraya harkaasi wuu soo durkayaa shay-an fa shay-an oo mar kastoo qoraxdu kor ay u kacdo harkaasi aduu kugu soo durkaya ama shaygii harhka lahaa uu kusoo durkaya marka waxaa dhacda laba xaaladood inuu harhkaasi gondahaaga ku baaba'o oo waxba aanay ka hadhin kadib uu bilaabmo hargalabeedki calaamad iyo daliilku ahaa qoraxdu inay ay u iilatay xagga ay u dhacdo taas iyadu waa waadix oo har harkii subaxnimo ka hadhay markaa ma jiro laakiin haddii qoraxdu ay marayso ay u badan tahay jihaada junuubka xagga koonfurta ama xagga waqooyiga ay u badan tahay soomaliya bartankeeda aanay mar ahayn harkii subaxnimo ma wada baaba'o oo iyadoo weli harkii subaxnimo ay wax ka harhsan yihiin ayuu zawaalku bilaabmaa oo harkii subaxnimo waqooyi uu kaa xigo ama uu kaa xigo koonfur uu kaa xigo marka harkii subaxnimo iyadoo ay wax ka joogaan haddii zawaalku uu bilaabmay harkii subaxnimo wixii ka hadhay tirsan maysid oo marka la leeyahy shay kasta harkiisu markuu leegaadaabuu duhur baxay inta harkii subaxnimo ka hadhay kuma jirta harkaa la qiyaasaya la sheegayo tusaale ahaan iyadoo taaka ay ka harhsan tahay harkii subaxnimo ayuu waktigii zawaalku bilaabmay marka aada shayga harkiisa qiyaasaysa si aad u ogaato ma leekaadoo duhur ma dhammaado casar ma soo galay taakada waa inaad ka jarto harkii subaxnimo ka harhsanayd ama sentimitirada waxa weyaan ka harhsanaa waxaa odhan karta saan ku kala garanaya harkii subaxnimoka ka hadhiye kan dambe bilaabmay cinda zawaal waxaad ku kala garanaysaa harka subaxnimo yatanaaqad shay-an fa shay-an wuu soo dhinmayaa tallaabo tallaabo dabeetana meel buu istaagaya yatawaqaf oo nuqsaantii buu joojinaya kadib waxaa bilaabmaysa inuu xaggan u rogmado xaggan qoraxdu ay ka soo baxdo inuu u socdo waxa weeyaan inu inuu bilaabmo marka halkii subaxnimo halkaa uu ku istaagay marka la eego intii joogtay lagu dari maayo harhkan aynu leenahay marka qofka harhkiisu leekaado ayuu duhur dhammaaday maruu ku lama laabmo ayuu casar dhammaaday intaa lama tirinayo markaa sheekhu markuu leeyahy si waafay izawaal harhkii waktiga zawaalka joogay ee harhkii subaxnimo ka hadhay isaga lama tirinaayo oo harhkan aynu leenahay markuu leegaado ayuu duhur dhammaaday casarna soo galay harhkaasi isagu kuma jiro ee ha tirsani waxaa markaa la isweydiin karaa marka macnuhu waxa weeyaan adil اladi zaalat calayh shamsu laa yuxsab harhkii isagoo jooga qoraxdu ay suushay marka harhka la qiyaasayo ma leekaaday qofkii ama shaygii lahaa si waktigii duhurku inuu dhamaaday loo garto casarna soo galay lama xisaabsanayo inay waadix tahay baan malaynaya sidee lagu garanaya haddaba zawaalka bima yucrafu zawaal inay qoraxdu suushay maxaad ku garanaysa haddaad sira aragtidii indhaha ku qiyaas waxaa laga yaabaa inay adkaato wuxuu leeya ibnu mundir raximah اllahu tacaala waxaad ku garanaysaa meel kastaba aad joogtida soo qaad qori ama ul soo qaadoo meel banaan oo siman ku taag maanaa qabla zawaal ku taag intaan waktigaa aan la gaadhin waxaad arki doontaa harhkii oo harhkii subaxnimo soo ururaya oo shaygaa xaggiisa usoo durkaaya shay-an fa shay-an si tallaabo tallaabo halkaasi marka uu dhammaado ee shaygaa gundihiisa uu ku baaba'o amaba se uu istaago socodkiisu walow yaanu dhammaan be qoraxdu waxay taagantahay markaa samada bartankeeday taagantahay markuu harkii shayga ku baaba'o ama socodkii uu joojiyo marka harkii uu bilaabmo xagga kale uu bilaabmo ilaa jihati shuruuq a qoraxdu ay ka soo baxdo macnaheedu waxa weyaan qoraxdii baa xaggan u iilatay markay xaggan u iilato harku xaggan maraya intay xaggaa jirtana harku xaggan u ka jiraa intay beri jirto harku wuxuu ka jiraa galbeed markay galbeed u iilatana harku wuxuu ka jiraya ama ka maraya xagga bari buu ka maraya marka harkaasi galabnimo markuu bilaabmo macnaheedu waxa weeyaan maalat ishamsu min kabadi الsamaa ilaa jihati s alguruub saas ayaa lagu garanaya haddaad saacadda doonto inaad ku garatana sheekh ibnu cuthaymiin sharxulmumtica wuxuu ku leeyihi waxaad xisaabinaysaa qoraxdu markay soo baxday iyo marka saacadday soo baxday iyo saacadda ay dhacayso saacadda bartankooda ah ayaa ah waxa weeyaan waktu zawaal saalaan lixdii bay soo baxdaa lixdana way dhacdaa goorma ayuu noqonayaa waktu zawaal saaca itnaa cashar ayay samada bartankeeda ay taagan tahay marka haddii waxa weeyaan itnaa cashar ay dhaafto macnaheedu waxa weeyaan zawaal baa dhaco samada bartankeedi waa ka leexatay salaada duhur in la dedejiye ayaa afdala iyo cumuuman salaadahaba ilahay wuxu uhi fastabiqu lkhayraat sidaasi ayaanay ku jirtaa bara'atu dhima o dee qofka faralka uu kaga dhacaya qofna garan maayo hadduu sii joogo iyadoo salaaddii waktigeedii uu soo galo weli aanu tukan waxaa la soo gudboonaan doona wamaa kaana asraca fii ibraa'i dhimati fahuwa awlaa laakiin haddii kulayl darani uu jiro sida afdalka ahi ee sunnaha ahi waa in salaada duhur dib loo dhigo ilaa qaboono la gelayo oo jawigu uu qaboobayo axaadiis badan baa u daliila xadiidka abi saciid baa ka mida fi bukhaari wa muslim abriduu biالsalaa faina shidaة اlxari min fayxi jahannam ee adkhiluuha fi waqti اlbard mara kulayl ku jiro salaada dib u dhigo waktiga qabowga la suga waayo kulaylku waxa uu ka dhashay jahanamo neefsigeeda ayuu ka dhashay sida صaxiixaan ah laa farqa bayna اjamacati walmunfarid ama qofku masaajid imaam ha ka ahaado masaajidku ha u dhowaado ama ha ka fogaado ama qof aan masaajidba ku tukanayn ha noqdo ama gabadha gurigeeda ku tukanaysa ha noqoto xukunkan ibraadku waa wada shamlisanaya waxaana u daliila xadiiثu abi dar algifaari aladii rawahu bukhaari wa muslim iyadoo safar lagu jiro la urursan yahayba oo dee masaajid loo soconaya iyo aanu jirinba ayaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam amara bilibraad oo amray in salaada ay la sugaan waktiga qabowga oo mar kastoo muadinku israado eedaan ba uu ka joojinaya rasuulku saddex jeer buu ka joojiyey rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markaasuu yihi ida اshtada اlxaru faabriduu bالsalaa marka ibraadku waa caam lilmunfarid wاljamaaca waliman yantaabu اlmasjid xataa lilmarأa alatii tusalii fii beytiha waayo ciladu waa maxay ciladu waa faina shidaة اlxari min fayxi jahannam taasina qofka guriga iyo banaanka iyo meel walba waa ugu soo gelaysaa marka sidaa saxiix waa sida walihada imam shawkani wuxu uhi walxaqu cadamu اlfarq لأن التأdي بالxر اldي yتsبب عnه dihاaب الkخhuشhuع ystوي فيه المنفرd وغayr kulaylkan maxaa loo leeyey salaada dib uga dhiga an khushuuc la-aan baa ka dhalanaysa oo marka dee kulaylku jiro xataa haddaad har hoos joogto naftaadaad la huudmaysaa oo cidhiidi iyo diiq baad dareemaysa taasina dee khushuucda ayay ayay yaraynaysaa ilaa inta in leeg baa dib loo dhigaya dadka qaar ba in yar dib u dhigo ilaa kawda oo kale ama kawda ay ku dhawaato taasi waa ixraar ibraad maaha bu uhi sheekh ibn cuthaymiin haddaad waktigii duhurka la tukan jiray kulayl awge in yar aad dib uga dhigto waktu zawaal marka la gaadho mar mara ka dambaysu kulaylku soo kordhaya walihaada haddaad in yar dib u dhigto waxba maad soo kordhin kulayl baad salaaddii sii gelisee maad qaboojin oo wakti qabow lamaad sugin walihaada sida saxiixii waxay tahay in la dib dhigayo ilaa wakti qabow uu soo gelayo xataa yakuuna qariiba min alcasr ilaa waktiga casarka wakti ku dhow la gelinayo walihaada waxaa ku soo aroortay xadiidka abu dar faqaala lahu abrid rasuulku muadinkii wuxuu ku yihi ay adkil salaa fi waqti lbard war salaada la sug inta jawigu qaboobayo xataa saawa dilu taluula ilaa waxyaabaha yaryare taagtaagan harhkooda uu leekaaday wa aakhir waqti duhr faqaala nabiyu ina shidaة اlxari min fayxi jahanam yani xataa kaana qariiba min waqti اlcasr tusaalaan casrka imisadaa la eedaama imika saaca kam saddexda iyo labaatan meelahaas nacam marka saddexdoo kale ibraadku muxuu noqonayaa in saaca halaata la tukado salaadii duhur laakiin haddaynu dha kawdiyo barkaan tukanaynaa duhur ibraadna waanu doonayna ama labadaanu tukana waa waktiga ugu kulushahayba haddaad marka ibraad samaynayso waa in waktiga jawigu uu qaboobaye dee galabnimo ay noqonayso ee casar ku dhow waa inaad tukato duhr hada huwa alqowl صaxiix qowlka صaxiixahi waa qowlkaas weeye wa huwa waktigaasi markaa shay walba harkiisa uu leekaadaa awal wakti اcasri salaada casr waktigeeda u horeeyo weeye ay sayrurat dili milahu hah shay walba harhkiisu markuu leekaadaa iyadoo harhkaa laga reebaya intii dee iyadoo jirta ama joogta zawaalku uu yimi waa waktiga casrka xadiidka jaabir waxaa ku timi jibriil markuu rasulku rasuulka beri awqaat salaa uma jaahu alcasra faqaala qum fasali fasala alcasra xiina saara dilu kuli shayin milahu wuxuu jibriil rasuulka alayh salaatu wasalaam maalintii hore salaada casar tukiyey markii shay walba harhkiisu uu leegaaday lama tirsanayo qowlka abu xaniife ee odhanaya maya ilaa shay walba harhkiisu uu ku laban laabmo casar ma soo gelin waa qowl waxa weeyaan daciif ah waxaa taa in badan oo asxaabtiisa kamidi ay ku khilaafeen nacam walihaadaba culimada qaarkood hadalkiisa aanay tirsanba oo ijmac ay ku sheegeen sida sancaani oo kale kitaab buu le laha alyawaaqiit fi lmawaaqiit uu yihi wa calayhi waqca alijmaac mar haddii shay walba harhkiisu leekaado in waktigii casarku uu soo galay ayuu ijmaacu ku dhacay wa akhiruhu waktiga casarka u dambeeya maa daamat ishamsu waa inta qoraxdu ay tahay baydaaa mid cad xagga lownka iyo midabka naqiya oo saafiya oo fallaadhaheedu markaa ay joogaan casuusna aan yeelan marka salaada casar waktigeeda u dambeeya axaadiid iskhilaafsan baa ku timi oo kala duwan axaadiidka qaarkeed sidan sheekhu uu sheegay ayay tilmaantay xadiid cabdillahi bni cumar waqt lcasri ma lam tasfara shamsu waktiga casarku wuu joogaa inta aanay qoraxdu casuus yeelan macnaheedu waa max mar hadday casuus yeelato waktigii casarku wuu baxay xadiid abi muusa alashcari maalintii labaad rasuulku wuxuu casar tukaday isagoo dadka baryay waktu salaa wاlqaa'ilu yaqulu qad ixmarat الshams rawahu muslim iyadoo qofka markaa dee arrintaa qiyaasiga eegaya u leeyahy wallahi qoraxdu way casaatay sooma kala duuna labada xadiid waktiga casarku waa intaanay casuus yeelan iyo casar wuxuu tukaday iyadoo qofka qoraxa saawaaga odhanaya way casaatay oo bimacnaa saarat qariibata min alesh min alguruub ila waxay casaataa markay ku dhawaato dhicitaanka axaadiidta qaarkeedna waata ku timid dee marka shay walba harhkiisu uu ku laban laabmo oo jibriil maalintii labaad wuxuu casarka tukiyey rasuulka xiina saara dilu kuli shayin milayhi waktigaasina waa ka horeeyaa markay qoraxdu casuus yeelata iyo iyo markay casaataba waa ka horeeyaa waktigaas xadiidka kalena waxaa ku soo arooray xadiid abi hurayra fi saxiix bukhaari wa muslim man adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba الshams faqad adraka alcasr qofka salaadii casr har ragcada tukada intaanay qoraxdu dhicin saddexdii kale iyadoo dhacdayba ha tukadee salaadii casr qofkaasi waa soo gaadhay macnaheedu markaa waa maxay in waktigii casarku uu joogo maa lam taqrub الshams intaanay qoraxdu dhicin marka axaadiiaasi tawfiiq bay u baahantay soo ma ka koowaad marka shay walba harkiisu ku laban laabmo ayuu casar baxay ka labaad inta aanay casuus yeelan ka saddexaad iyadoo casaatay ayuu rasuulku casar ka baxay ka afraad inta aanay qoraxdu dhicin casar waa joogaan axaadiida afartaa ee kala duwan xagga taxdiidka waktiga ayaa casar ku soo arooray qowlka markaa u fiicani wuxuu yahay in la yidhaahdo casarku waa joogaa inta aanay qoraxdu dhicin lanna waa ziyaado xadiid waliba ziyaadu keenay soo ma waziyaadatu waa sacaة wafadl min allah waa fadli iyo ballaadhin xagga ilaahay ka timid haddii markii hore layna yidhi shay walba arkiisu maruu ku labalaamo casar waa dhammaaday oo haddana in laynoogu daray oo la yidhi inta aanay qoraxdu casuus yeelan casar waa jooga oo haddana in laynoogu daray oo iyadoo casaatay in la tukan karo uu rasuulku inoo sheegay oo haddana in laynoogu daro o la yidhi inta aanay qoraxdu dhicinba casar waa jooga dee ziyaadadaasi waa fadli xagga ilaahay ka yimiye waynu aqbalayna waadix nacam xadiida saas ayaa u fiican wax la isku waafajiyo oo tusaale ahaan dee rasuulka calayh salaatu wasalaam oo maka jooga ayuu awqaatu salaa jibriil baray marka casar wuxuu baray in waktigiisa u dambeeya uu yahay marka shay walba harkiisu ku lama laabo rasuulkuna isagoo madiino jooga ayuu dadka barayey waktu salaati alcasr kama fii xadiidi abi muusa fi saxiixi muslim markaasaa salaadii casar uu tukaday wlqaa'ilu yaquul qad ixmarat ishams markaa ziyaadiya dheeraad miyaanu jirin waktigii hore wakti ka bedelan soo muu tukan rasuulku marka waa ziyaadiye dheeraad laakiin in salaada casar dib loo dhigo ilaa guruubka lagu dhoweeyo waa makruuh oo maaha macnaheedu qofka inay u banaan tahay inuu casar dib u dhigo oo marka waktigii qoraxda dhicisteeda in ragcad la tukada ay ka harsantay casar u geli karo la hada laa yajuus salaadiis waa waa ka ansaxaysaa waktigeedi waa soo gaadhay laakiin taakhiirka noocaasi uma banaano qofka ee dib uu udhigayo salaadii casar ilaa ragcad in la tukadaa waktigeeda uu ka harsanaanayo waxaana u daliila rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay salaada noocaasa inay tahay salaaة اmunaafiq tilka salaaة اmunaafiq yejlisu yarqubu shamsa uu fadhiisanaya qoraxda ayuu dhuganaya xata ida kaanat bayna qarnay shayطaani qaama fanaqra arbaca laa yadkuru اllaha fiiha ila qaliila nacam wa awalu waqti mgrib salaada maqrib waqtigeeda u horeeya guruub shamsi waa qoraxdu markay dhacdo sida ku sugan xadiidka imamة جibrيل ثuma jaء المغرب faqاla qم faصل faصلى المغرب xiina wajaبت الشhaمس rasuulkuna عalيه الصلاaةu وaسلام saas u tukan jiray xadيiث سلمة بن الأكوع rwاه الbخاري ومسلم أنa رasuul الlahi kana يصلي المغرب إdا غربت الشhaمس وتwاaرت في الحijاaب xadiidkani غuruubku inoo fasiray waa in qursiga qoraxdu uu inaga qarsoomo xijaabka ay isku qariso qoraxdu waa inay waa inay ku qarsoonto weeyaan marka mar allaale marka qoraxdu ay dhacdo ee ay qarsoonto walow iftiin badan oo iftiinkii maalintii hasii joogee ayaa waktiga maqribku uu soo galay waa ka yihi raafic kunaa nusalli maca anabiyi uma narmi fayara axaduna mawaaqica nabli maqrib baan rasuulka la tukan jirnay markaanu kasoo baxno ayaanu leebka geli jirnay dabeetana mid kale wuxuu arki jiray leebku halu ku dhacay macnaheedu waxa weeyaan baqiya kaiiru min dawi nahaar wax badan oo iftiinkii maalinta ka mida ayaa weli baaqiya weyaan macnuhu qoraxdu marka ay dhacday ay qarsoonto in waktigii maqribku uu soo galay khilaaf kuma jiro ahlucilmigu raxmat ullahi caleyh waa isku waafaqsan yihin wa aakhiruhaa waktigeeda u dambeeyana waa dihaabu shafaq shafaqi waa inuu tago alaxmar ee casaa waa sida waxa weeyaan saxiixa ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen inuu waktiga maqribku baxayo ida dahaba shafaq culimadu way isku waafaqeen lakiin waxay isku khilaafeen ma huwa shafaq shafaqu waa maxay inay isku waafaqaan arrintaana waxaa sabab waa xadiidka cabdillahi bn camr bn اlcaas rasuulku wuxu uhi waqtu اlmagribi ma lam yagib ashafaq inta shafaq uu joogo maqrib waa jooga wqt اmgrb ida gaabat الshams ma lam yasqط الshafq naam ashafq sida صaxiixa ah ashafq waxa weeyaan waa alxumra alati takhlfha الshams fi jihaة اlغurub waa casaanka qoraxdu marka ay dhacdo ay kaga tagto jihada ay ka dhacday marka casaankaasi intuu joogo mqrib waa jooga casaankaasi haddii meesha uu ka baxo oo cadaan baa ka dambeeya caddaankaa ka dambeeya uu yimaado waktigii maqribku waa baxay waxaana soo galay waqt اlcishaa in shafaqu xumrada uu yahay waa qowlu jamaahiir الfuqahaa khilaafa liabi xaniifa waa qowlka ay ku tegeen fuqahada badankooda waana qowlu aimati luga aimada luga alcarabiya aimada ku ahi waxay ku fasireen shafaqa xumrada casaankaasay ku fasireen alأzhari ayaa ka mida wakadalika ibnu faris khaliil ibnu axmed alfarahidi الzabidi aljawhari wagayrhm hada kalaamu aimati luga sidaasaana ashcaarta carbeed ama gabayga carbeedna ku jira meel markaa carabi ay ku sheegtay ashafaq inuu yahay albayaad cadaan inuu yahay ma jirto casaankaas ayuunbaa ay ku sheegeen marka araajix waxa weeye shafaqu inuu yahay alxumra alati takhlufuha shamsu fi jihati esh alguruub inta markaa casaankaasi uu joogo maqrib waa joogaa walihada qowlka صaxiix wuxuu yahay maqribku inuu leeyahay awal waqti iyo akhir lwaqt sida salaadaha kale awl اwqti iyo akhir اwqt oo waktigiisuu yahay muwas mid ballaaran waktigiisu aanu ahayn mudayiq aanu ahayn xadiid abi musa alashcari baa u daliila oo maalintii hore wuxuu tukaday maqrib xiina wajabat shams markay qoraxdu dhacday maalintii labaadna dib buu u dhigay ilaa uu ku dhoweeyey waktiga casaankaasi waxa weeyaan uu baaba'aayo uma أkhara الmagriba waa maalintii labaad xatىa kaana cinda suquuط الshafq inuu waktigeedu muwasaci waxaa tusinaya axaadiida tilmaamaysa in rasuulku alayه الsalatu salaam qira'ada uu dheereeyey oo suuraة اlacraaf oo kale uu ku tukaday waxa weeyaan salaada mgrib suuraة اlacraaf naam qolooyinka idhaa waktigu waa mudayiq sida madhabka shaaficiyadiba uu yahay xujadooda u weyni de waa xadiidka imaamatu jibriil oo maalintii hore iyo maalintii labaadba isku wakti unbuu tukiyey salaada maqrib laakiin waxaynu leenahay xadiid abi muusa alashcari iyo axaadiidan kale ayaa ka dambeysay xadiidka imaamatu jibriil waana ziyaado dee axaadiidan kale ay la timi waana axaadiid aqwa minhu sanadan xadiidka xagga sanadahaan isaguba saxiix ha noqdee axaadiid ka xoog badan weeyaan weliba salaada maqrib in la dedejiye ayaa sunno ah markay qoraxdu dhacdaba la galo oo aan lala sugin intay xidiguu soo baxayaan rasuulku wuxu uhi laa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam yuahiru lmaqriba xataa tashtabika الnujuum ummaddaydu khayr kama suulayso intaanay maqribka dib u dhigin ilaa ay xidiguhu waxa weeyaan isqabsanayaan yani fi الsama xadiid waxa weeyaan صaxiixa qad صaxaxahu الحاkم والذhبي وkذلika شhيkh الألباني kاna يصلي المغرب إdا غربت الشhمس mar allaale markay dhacdo وتwاarت في الحijاaب tan ma macnaheedu inaan laga suno laga horaysiin karin oo rakcateyn khaفيifateyn waa laga horaysiin karaa rasuulku wuxu uhi bayna kuli aadaaneyni صلاة waxaa kaloo rasuulku yihi saluu qabla اlmagribi rakcatayn markii saddexaad buu yihi liman shaa ka doonaa ha tukada saxaabaduna waa tukan jireen ridwaan اllahi calayhim haddii loo soo dhigo qofka cashadii naftiisuna ay u baahanto ay u hanqaltaageyso salaadii oo la aqiimay buu cuntadiisa uu iska cuni karaa bal isagoo qiraa'ada maqlaya rasuulku wuxu uhi ida wdica alcashاء وuqimat الصلاة fabda-u bاlcashاء khushuuc baa la rabaa salaada inuu ku galo abu dardana wuxu uhi min fiqhi اlmari iqbaalhu calى xaajatihi xatى yuqbil calى صalaati waqalbhu faariq ninka fiqhigiisa waxaa ka mida horta xaajadiisa inuu dhamaysto min الطacaam aw الsharaab uu ka dhamaysto si qalbigiisa oo waxa aan ku maqnayn oo ka maran salaadiisa u qaabilo waxa weeyaan u khushuuco lakin shardi taa waxa waa inaanu waktigu bixin sida صaxiixa khilaafa libni xasm oo waktiga ilaalintiisa ayaa ka weyn ilaalinta khushuucda oo inaad tukato salaad khushuuceedu yartaha waktigeeda aad tukato iyo inaad tukatay salaad khushuuc badan oo aad tukatay waktigeedii oo baxay ta hore ayaa fadli badan waxa weeyaan shaki la-aan wa huwa markaa shafaqu uu dhacee casaankaasi uu baaba-a awal اcishaa salaada cishaa ee waktigeeda u horeeyo weyi oo jibriil maalintii koowaad rasuulka wuxuu tukiyey cishaa'iga fasala اcishaa xiina gaaba shafq rasuulkuna wuxu uhi idaa mala'a leyli baطna kuli waadin fasali اcishaa alaakhira mar haddii habeenku tog walba uu buuxiyo salaada cishaayi tuko marka waynu sheegnay sida raajixa ashafaq inuu yahay alxumra marka casaankaasi markuu baaba'o jihada qoraxdu ay ka dhacday ay kaga tagtay maqrib wuu baxay waxaana soo galay waqti salaat alcishaa ayaa soo galay taana culimadu waa isku waafaqsayiin casaanka shafaqa tafsiirkiisa ay isku khilaafaane in suquudkiisa cishaay uu kusoo gelaya maqribna ku baxaya waa laysku waafaq wa aakhiruhu waktiga u dambeeya cishaa'igana waa nisfu leyl waa habeenka kala barhkiisa marka la gaadho habeenka la sheegayaana waa alleyl sharci waa habeenka sharcigaa oo habeenka lugawiga iyo habeenka sharcigaay waa kala duwanyahin habeenka sharciga wuxuu ku bilaabmaa biru biguruubi الshams waxaanu ku dhamaadaa biطuluuci اfajr الsaadiq marka qoraxdu markaa ay dhacday iyo waagu marka uu beryayo halka kala badho marka la gaadho weeyaan nisfuleilku marka ayaa waktiga salaada cishaaye uu ku eeg yahay waxaana u daliila xadiid cabdillahi bn camr ibn اcaas waqt اlcishaayi ilaa nisfu leil nisfu leil marka la gaadho waqt lcishaa macna waa baxay xadiidu anasna akhara nabiyu salaata alcishaa ilaa nisfi leil inuu waktigaasi waktigeedu yahay baan rasuulku sheegay lowlaa an ashuqa calى ummati la akhartu اlcishaa ilى nisfi leyl rawahu abu dawuud marka sidii casarka oo kale axaadiid iskhilaafsan baa ku soo aroortay waktiga cishaa'iga u dambeeya xadiidkaasi muxuu tilmaamay nisfu leyl axaadiid kalena waxay tilmaantay thuluthu leyl habeenka saddex meeloodoo meeli markay tagto cishaaye inuu baxay waana xadiidu imaamati jibriil sida ku sugan xadiiث abي muسى الأشعrي وصلى العشhاء baعdma dahaba ثulث الleyl lakin waxau leeya نiصف leyl iyo ثulث leyl keebaa dambeeya نiصف leilkaa dambeeya soo ma marka axaadiiثa نiصف leilka tilmaamaysaa ziyaada ayay la timi ziyaadana waa in la aqbalo oo la dhaha ilaa ثulث leil waa la tukan karaa dib baa looga sii dhigi karaa ilaa نiصف leil naam culimada qaarna waxay dhaha waktiga cishaayigu waaba joogaa inta aanu waagu beryin xujadoodana waxaa ka mida xadiidka abu qataade xadiiثu abi qataada inama atafriiطu calى man lam yusali salaaةa xata yajii'a waqt salaati اlأkhraa markii saxaabadu ay ka seexdeen salaat اlfajr iyagoo arrintaa ka cabanaya rasuulka ay u tegeen rasuulku wuxu uhi laysa fi الnoomi tafriiط hurdada gaabini kuma jirto ayo qofku dee naftiis isaguma xukumo inama atafriiطu calى man lam yusali salaaةa xata yajii'a waqtu salaati اlأkhra laakiin gaabintu waa waxa uu sameeyo qofka salaadii aan tukan ilaa ta kale waktigeeda uu soo galo marka macnahedu waxa weyan bay dhahdeen cishaayigii waktigiisi waa joogaa ilaa waktiga subax uu soo gelayo waxaan leenahay la xadiidkan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam umuu soo aroorin ama umuu sheegin ltaxdiidi awqaati salaa si uu xadido waktiyada salaada oo sababulwuruudka xadiidku soo salaada subax mu ahayn waxaa laysku waafaqsan yahay inaan loo daliishan karin xadiidkan in waktiga subaxi uu joogo ilaa duhur soo gelayo marka salaadii sababteeda uu ku soo arooray haddii aanu xadiidku daliilu ahayn in dib loo dhigi karo ilaa waktiga te ku xigto oo duhurka uu soo gelayo sidee loogu daliishanayaa in cishaa'iga waktigiisa uu joogo ilaa subax uu soo gelayo marka xadiidkan lam yarid litaxdiidi awqaati aلsalaa walihada wakti isaga laga qaadanaya ma jiro oo xadiidkan waxa weeyaan loo nacam loo daliishan karaa marka sida صaxiixa waktiga cishaa'igu wuxuu dhammaanayaa ida اntaصafa leyl habeenka sharcigaah marka u u kala badhmo ee ka bilaabma min guruubi الshamsi ilaa طuluuci sh alfajr hada huwa leyl الsharci leylka sharciga waa ka nacam hadduu qofku tusaale ahaan ku nadiro arrin inuu habeen dhan samaynayo waa inuu bilaabo markay qoraxdu dhacdo ilaa waagi uu ka baryayana waa inuu waa inuu wado wa awalu waqti lfajri salaada subax waktigeeda u horeeya ida nshaqa alfajru weeye waa marka waagi uu dilaaco alfajruna halka waxaa looga jeeda alfajru saadiq waaga labaad baa looga jeeda oo saadiq baa lagu magacaabaa liannahu sadaqa can الصubx wabayanahu fajri kaadiba baa jira alfajru kaadib mid la ihaahdo waxaa kaadib loo yihi liannahu yaguru man laa yacrif wuxuu degaya qofkaan garanayn oo is odhanaya alilo waagi waa kaa baryey labada waano waxay ku kala duwan yihiin fajru saadiq waa waa muctarid sidaas ayuu u gudban yahay yana min الshimaal ilى اljunuub fajru lkaadibkuna waa mumtadun waa dhararayo saasuu u taagay fajru lkaadib ana yadlam shay-an fa shay-an marba mara ka dambaysa ayuu caddaankaa yar sii baaba'aya jawigu sii madoobaanaya fajru saadiqna yazdaadu dawuhu shay-an fa shay-an marba mara ka dambaysu iftiinkiisu wuu sii kordhayaa fajru saadiq waa mutaصil bاlufq laysa baynahu wa bayn اlufq dulma manaa labadaa jiho ayuu gaadhsiisan yahay oo madow uma dhexeeyo calaa kulli xaal calaamadaha cadcad baa lagu kala garanayaa waaga labaad ee gud saa u gudban ee iftiinkiisu uu sii kordhaayo ee labada jiha reeraa ka xigaba gaadhsiisan kaasi marka uu baryo ayaa waktigii salaada subax uu soo galay waana sida axaadiida ku sugan fasala alfajra xiina bazaqa alfajru aw qaala saطca alfajru xadiid abi muusana faaqaama alfajra xiina alaca alfajru waqtu salaati الصubxi min طuluuci اlfajri xadiid cabd llahi bn camr bn caas wa aakhiruhu waktiga u dambeeya salaada subaxna waa طuluucu shamsi waa qoraxdu marka ay soo baxdo xadiid cabdالlahi bn camr bn caas wuxuu yihi wwaqtu salaati الصubxi min طuluuci اlfajri maa lam taطluc الshamsu intaanay qoraxdu soo bixin salaaddii subax waa joogta taasina waxa weyan waa maxalu ijmaac ana man sala الصubxa bacda طuluuci اlfajri qabla طuluuci الshamsi faqad salaha fii waqtiha marka waagaasi uu baryo qoraxduna aanay weli soo bixin qofka tukada salaadii subax salaaddii subax waktigeedii ayuu tukaday alla iskuma khilaafo waktiga mukhtaarkaa sida saxiixina waxa weyan ataqliisu afdal min alisfaar in iyadoo weli madowgii habeenku uu sii jiro oo aan waagu aada u caddaan in la tukado ayaa waxa weyaan afdala waana sidii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku tukan jiray salaadaas wuxuu yihi mualifku waman naama qofka ka seexda can salaatihi salaadiisa aw saha canha ama ilooba fa waktuhaa waktigeedu xiina yadkuruhaa waa marka uu xusuusto kii hurdana waa markuu soo tooso rasuulku wuxuu yihi man nasiya salaata falyusali ida dakaraha qofka salaad ilaawa markuu xusuustuna tuka laa kafaarata laha ila dalik markaasa wuxuu akriya waaqimi salaata lidikri waman kaana qofkii ahaaday macduuran mid cudurdaar leh sida kii hurday iyo kii ilaabay iyo kii la khasbay oo kale wa adraka ka soo gaadho min asalaati salaada waktigeedii rakcatan ragcad ka soo gaadho faqad adrakaha bima yudraku waktu salaa salaada waktigeeda maxaa lagu gaadha waxaa lagu gaadhaa biidraaki rakca iyadoo waktigii inaad ragcad tukataa ay ka harsan tahay haddaad soo gaadho oo waktigoo weli jooga ragcad aad tukato salaaddaa ka mid a oo markaad ragcad tukatay waktigeedu uu baxo salaada waad soo gaadhay ee rasuulku wuxu uhi man adraka rakcata min asalaa faqad adraka asalaa qofka salaada waktigeedii ragcad ka soo gaadhaa oo markuu ragcad tukado waktigeeda uu baxo salaaddaa mid soo gaadhay ayuu noqonayaa laakiin sheekhu wuxu uhi waman kaana macduuran waayo waxaan ihi ma banaana inuu qofku arrintaa u tacamudo oo uu salaada dib u dhigo ilaa uu gaadhayo wakti waktigeedii uu ka harhsan yahay in ragcad qura la tukan karaa hada laa yajuuz laakiin haddii ay dhacdo sidaasi haddii sidaasi ay dhacdo waktigii salaada mid soo gaadhay ayuu noqonaya salaadaasi adaabay noqonaysaa ee qadaa waxa weeyaa noqon mayso watawqiitu waajibun in salaadaha waktiga loo ilaaliyaana waa waajib weeye oo ma banaano salaadii in qabla waktihaa la tukado ilaa qof jamcu taqdiim u banaaye mooyaane mana banaano in waktigeeda laga saaro cudurdaar la-aan waa ilah wuxu uhi ina salaata kanat calى اlmu'miniina kitaaba mawquuta xataa qofku hadduu khaldamo u is haa waktigii baa soo galay oo uu tukado kadib ay u caddaato inuu tukado iyadoo waktiga aanu soo gelin salaadda waa ku soo celinaya yuciidu hadihi salaa tii hore uu tukadana sunay noqonaysa waljamcu labadii salaadood in la jamciyo licudurin cudurdaar awgii jaa-izun waa banaanyi cudurdaarku waa safarkii oo kale iyo roobkii iyo maradkii faahfaahinta masaa-ishana halkeedaynu ugu tegi doonaa wlmutayamimu qofka gebagabaystay iyo wanaaqisu salaati iyo ka salaadiisa ay nuqsaantu ku jirto oo naaqisu salaad de waa ka tusaale ahaan arkaantii qaarkeed aan samayn karahayn aw iطahaarati iyo ka طahaaradiisu ay naaqis tahay oo tusaale ahaan dee qofkii salas ulbowl lahaa ama salas uriix ama gabadhii mustaxaabada ahayd iyadoo xadadku dee u iska socdo dadkii tukanayey yusaluuna way tukanayaan kagayrihim waxay u tukanayaan sida dadka kale ay u tukanayaan min gayri taakhiirin iyagoo salaada aan waktigeeda aan ka dibdhigin marka laakiin jamcini ma u banaan tahay dadkaas in sha allahu tacaala dersiga soo socda ayaynu ku tilmaami wallahu aclam waxka bilahi towfiiq w salى اllahu alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira